sida ay sheegayaan wararka aanu ka helino degmada luuq ee gobolka gadow ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada jubbaland ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda degmadaasi ugaas cabdirashiid ugaas bile ugaas xamdulle oo ka mid ah waxgaradka ay xireen ciidamada ammaanka jubbaland oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa sheegay in xildhibaano ka tirsan jubbaland iyo guddoomiyaha luuq iyagu ay xireen odayaashan oo u adeegsaday ciidamada ammaanka jubbaland waxa uu sheegay in muddo saddex maalina ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala degmada luuq ee gobolka gadow
arrintaan markaan kaaga warramani how niman xildhibaano oo jubbaland iyo guddoomiya degmada loo tagay saas anaga mintaana wax way cadaalad darre mintaa nagula xiray maanta la saddex waan xiranahay maanta la saddex arrintaas marka mintaana waxa wey sababta nagu qabsatay ilaa imika ma garanayno ma garat magaalada waay saldhiga luuq saldhiga luuqda mintaana nagula xiray nabadoon xasan gaahir cadoweye niman kale oo naga horreeyo iyagan la xiro oo la hajuumaa jiro iyagan lasii daayay arrintan marka arrin la siyaasaday wey ninkaas baa mintaana waxay wed niman nimankan mas-uuliyiinta iyo koox yaro annaga naga soo horreeyay doon wax aad u badneen baa maxaa yidha arrimahan mintaana waxa weye wax iska weydiiyey qaabkaasaa marka oo cadaalad darrada mintaana nagula sameeyey ma jirto ilaa iyo hadda wax war oo ka soo baxay maamulka degmada luuq iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo iyagu lagu eedeeyey inay xireen waxgaradkan ka soo jeeda degmada luuq ee gobolka gadow